bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa injineer cismaan daroor sida aynu wada aragno ee aa markhaatiga ka tihiin waxaa ka dhacday halkan cillad weyn oo rabbaaniya sida aynu la socdanno waxaynu ku jiraa bilaha ugu dabaylaha badan leh dhulkeenna bisha toddobaad waa wakhtiyada dabayluhu ay ugu xooga badan yihiin doonyo ma socdaan maraakiibi ma socdaan waxaa jirtay shalayto halkan oo keliya cilladuu kamay dhicin dhul badan bay ka dhaceen alxamdulilah halkan iyo dhulkii kaleba maanta way hadlayaan halkanse waxaa sii dheerayd in taawarkii deegaanka faraha badan leh uu ku xidhnaa ee harufadhi ay cillad weyne ku dhacday oo dabaylihii ay waxyeeleen oo ay meelihii uu ku taagnaa ay qalloociyeen markaa kadibna ay dhacday inuu taawarka furfurmo oo dhul faro badan oo birihiihi ay furfurmaan dabadeedna qalabkii markaa ishelayey wuu iswaayo runtii shirkaddu sidii cilladdaas u dhacday madax iyo majo lama fadhiisanin xalay soo jeed baa lagu wada jiray madaxda shirkadda ka u sarreeya ilaa ka u hooseeya meel walba waa laga soo gurmaday labaatan shaqaale ah ayaa imminka halkaa jooga halkan oo noocyo badan isugu jira sida aad arkaysaan taawarka waa la fuushan yahay waa laga shaqaynayaa xagga hoose waa laga shaqaynayey waxaas oo juhdiya iyo dadaala iyo guura ah waxaa loo samaynayey in dadka macaamiisha shirkadda la'ah la qanciyo oo adeeggii ay helaan waa aragtaan baabuurtu waa kuwaasoo waa wada taagan yihiin waana sidii xalayto lagu yimi shalay qaar baa yimi xalay waa la yimi xaloo dhan waa la guuraynayey alxamdulilah imminka way shaqaynaysaa laakiin waxaannu kolley ku talagelaynaa inaannu wax weyn ka qabanno taawarka iyo qalabkaba waa wanaagsan yihiin imminka laftigeeda laakiin de waa arkaysaanoo dabayluhu dhaawacyadii ay gaadhsiiyeen waa ka muuqataa iyadana waa farsamadeedii waa arkaysaanoo gacantaa lagu hayaa waxaannu macaamiisha iyada u sheegaynaa meel kasta oo ay joogaan debad iyo gudaba in ay tahay cillad rabbaaniya farsamo rabbaaniya oo awoodda ilaahay muuqashadeeda uun ay ahayd oo ilaahay awoodihiisa dee wuu muujiyaa dabayl buu ku muujiyaa biyuu ku muujiyaa waxyaalo fara badan buu ku muujiyaa markaa waxa weeyaan awood rabbaaniya oo aanay shirkad iyo qof midna aanay shaqo ku lahayn shirkaddu iyadaa jecel in lacag u soo hoyato oo ay macmiilkeeda qanciso waxaa arkaysaan in meel walba taawar iyo qalab iyo mashiinno la dhigay waxaa loo dhigay waxa weeyaan in dadka loogu adeego oo dalka lagu hormariyo oo ay dadku meel allaale iyo meeshay doonaan debad iyo gudobo la xidhiidhi karaan waxaannu dadweynaha u sheegaynaa in ay ku qancaan cilladdaa meesha ka dhacday ee rabbaaniga ee odayaashu nala arkeen ee caaqiladu nala arkeen raggii odayaasha iyo cuqaasha iyo culimaadudiinku dhammaantood ay indhahooda ku arkeen inay nagula qancaan oo nagaga raalli ahaadaan ayna ogaadaan hantida ay waxyeelayaan inay toodii tahay ee aanay mid kale ahayn waxaan halkaa uga socdaa xarumaha buuhoodle xoogaa dhibaata ah oo shaqaaqa ah baa ka dhacday oo dadkii maxasta ahaa ayaa si xun wax loogu sheegay waa ha ogaadaan dadweynuhu inay waxoodii uun waxyeeleen oo ay arrintaasina tahay dee wixii loogu adeegayey ee ay debad iyo guda kula hadlayeen wasalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu